deeqdan oo iskugu jirtay qeybaha kala duwan ee raashinka qudurduruuriga ah ayaa loo qeybiyey dadka danyarta ah iyo qaar ka mid a barakacyaasha ku nool degmada ceelbardo ee gobolka bokool waxaana deeqdan raashinka ah soo gaarsiiyey sildanada cumaan ugu horeyn qaar ka mid a dadka danyarta ah iyo barakacyaasha iskugu jira ee degmada ceelbardo ayaa waxa ay ka mahad celiyeen deeqda lasoo gaarsiiyey iyago oo sheegay in xilligan ay baahi weyn u qabeen maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan oo inta badan dadka danyarta ahi ay u nugul yihiin inaysan helin waxyaabaha ay ku afuraan ama ay bishan ku mudaan
sokor timir aana gudoomiyaha haadisra maamul shay ilaahay amaadee oday dhaqmeedka kulley degmada eelberga ilaahay amaadee naysay macasabtin ilaahay jihadiisaana naysay ilaahay hanaykaari alhamdulilaahi rabbilaalamiin
maydhiisii tumar sokor bariis bur maamulka muslimiintan simay
degmada ceel barda iyo gobolka ah bokool ayaa ka mid ah degmooyinka ay ku nool yihiin tiradad barakacyaala kuwaasoo kasoo barakacay abaaraha dalka ka jira iyo sidoo kale xaaladaha colaadeeda ee gobolada qaar dalka soomaaliya